bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersiganii lix iyo sideetanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dersiganina weli wuxuu ku saabsan yahay hijradii nabiga sala allahu calayhi wasalama waa safxada boqol iyo toddobiyo kontonaad kitaabka alraxiiq almakhtuum wa awalu maa salaka wa awalu maa meesha ugu horeysa oo salaka bihim uu qaadsiiyey ninkii garhwadeenka ahaa ee dhulyaqaanka ahaa ee cabdulaahi bnu urayqid ahaa bihim hadda waxaa looga dhigay caamir ibnu fuhayre ayaa la socda marka saddex bay noqdeen bacda alkhuruuji markii laga baxay min alghaari godkii markii laga soo baxay meesha uu qaadsiiyey ee ugu horreysay waxay ahayd annahu isagu oo ninkii garhwadeenka ahaa ee dhulyaqaanka ahaa amcana wuxuu ku jiitay uu ku libdhay fi itijaahi aljanuubi xagga koonfur oo naxwa alyamani yaman xaggeeda ayuu ku fogaaday uu ku jiitay markii uu ku fogaaday uma markaa kadib ittajaha wuxuu wejiga saari u jeestay karban galbeed oo naxwa saaxili xagga badda ah badda cas xataa wasala ilaa uu xataa idaa xataa intii ayuu xeebta u socday idaa markii wasala uu gaadhay ilaa tariiqin meel waddo ah waddadaasoo lam ya'lifhu nnaasu dadku aysan marin meel eganahoo dadku aysan marin markuu halkaa gaadhay buu ittajaha shamaalan xagga waqooyiga u jeestay calaa maqrubatin meel u dhow oon waxba ka fogayn min shaati ilbaxri alaxmar badda cas xeebteeda wasalaka wuxuu qaaday dariiqan waddo ayuu qaaday waddadaasoo lam yakun uusan ahayn yaslukuhu tii ay qaaddo axadun cid ilaa naadiran si dhif a maahane meeshan wuxuu sheegi doonaa ibnu isxaaq meelihii la maray magacyadooda marka haba yaraatee macno weyn oo inoogu fadhiyaan male meelihii magacyadoodana ma naqaano waxa inoo taraysana male marka waan iska sheegaynaa un inay hadda bedelmeenna xataa iska suurtagal weeye waqad dakara wuxuu xusay ibnu isxaaq almawaadica meelihii allatii meelahaasoo mara biha uu maray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fii hada ariiqi wadadan ayuu xusay ibnu isxaaq qaale wuxuu yidhi lamaa markii kharaja bihimaa uu la baxay uu ka saaray kharaja uu baxay uu bixiyey cabdulaahi bnu uraqid weeyaane ninkii oo dalyaqaanka ahaa ee garhwadeenka ahaa bihimaa labadoodii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saaxiibkii abubakar addaliilu ninkii garhwadeenka ahaa salaka bihimaa wuxuu qaadsiiyey asfala makata maka hoosteeda uma markaa kadib madaa bihimaa wuxuu u kaxeeyey cala saaxili xagga xeebta xataa caarada ilaa uu ka maaragtay dhinac qaaday weeye caaradadu waa sidaas caarada dariiqa waddadii ilaa uu ka gudbo oo asfala min cusfaan meeshuu cusfaan ka hooseysay ah uma haddana salaka bihimaa wuxuu qaadsiiyey calaa asfala amajin amaj meesha layidhaha hoosteeda uma haddana istajaaza bihimaa wuxuu tallaabiyey waddadii buu tallaabiyey istajaaza bihimaa wuu tallaabiyey meeshaas xataa caarada bihimaa ilaa uu haddana ka gudbiyo adariiqa waddadii bacda an ajaaza markuu gudbiyey kadib qudaydan meeshu qudayd layidhaah uma haddana ajaaza wuxuu gudbiyey bihimaa labadoodii min makaanihi daalika meeshiisa kaasa fa salaka bihimaa wuxuu qaadsiiyey alkharaar meesha kharaar layidhaah uma salaka bihimaa haddana wuxuu qaadsiiyey thaniyata almara ee meesha la yidhaahdo mara ayuuayuu qaadsiiyey karin waaye thaniyadu waa karin karinka maro la yidhaahdo uma salaka bihimaa haddana wuxuu qaadsiiyey liqfan meel liqf la yidhaahdo uma ajaaza bihimaa wuxuu u gudbiyey madlajata liqf liqfi madlajadeedii uma stabtana wuxuu xuliyey bihimaa madlajata miijaaj madlajati mijaaj meesha lidhaa ayuu xuliyey waa meel dix ah ama laag ah uma salaka bihima haddana wuxuu xuliyey marjaxa mijaaj meesha lidhaa marjax mijaaj uma tabatana haddana wuxuu xuliyey bihima marja marjaxa dil qudwayn meesha layidhaah uma batana haddana wuxuu xuliyey batni markaad maqashoo dhani waa meel dooxa ama waadi ah di kashr meel la yidhaahdo uma akhada bihima haddana wuxuu u qaaday uu u gudbiyey cala aljadaajid meesha la yidhaah uma cala alajrad uma salaka bihima wuxuu qaadsiiyey da salm ibnu badn meel la yidhaahdo acdaada madlaja tachina uma cala alcabaabiid meel la yidhaahdo uma ajaaza bihima wuxuu u gudbiyey alfaajata meesha faaja la yidhaah uma habata bihimaa wuxuu kala soo hoobtay alcarja meesha la yidhaah uma salaka bihimaa wuxuu qaadsiiyey thaniyata alcaa'ir ee karinka caa'ir la yidhaahdo oo can yamiini rakuuba meesha rakuuba la yidhaah midigteeda ah uma habata bihimaa wuxuu kasoo dhaadhiciyey batna rithme meesha dooxada ama rithmi la yidhaahdo uma qadima bihimaa calaa quba sidaasuu meesha quba la yidhaah ku keenay marka meesha magacyadeedii iyo meeshii laga leexday iyo waxaasay sheegayaan muhiimad weyn oo saasa ma leh magacyadaana waa meela magacyadooda oo asmaa u makaan weeye meelihiina ma naqaano wax dhib ahay leedahay male wuxuu yidhi waxaa ka igahoo haddana bacda maa shay qaarka igahoo waxaasoo waqaca fi ariiqi markii wadada ay socdeen dhacay ilaan hadda waxaan haynaa oo keliyata inkastoo inaan aqoonin meelihii la marmaray in marka hore maka wuxuu aaday xagaa iyo yaman buu ku fogaaday ku jiitay xeebta ayuu haddana oo galbeeda ayuu aaday markuuu badda cas agteeda joogo yuu dhinacii waqooyi iyo madiine ayuu soo aaday markaasaa wadda mahaye eh kolba meel buu dhinacan u leexan midig haddana bidxib u leexan haddana korbuu u leexan wuu leexleexinayaa intaas raadgadasho ayuu ka wadaa ilaa quba laga aaday laakiin intii dhexda lasii socday maxaa dhacay marka rawa lbukhaariyu imaam bukhaari wuxuu wariyey can abi bakr sidiiq wuxuu ka wariyey radia allahu tacaala canhu qaala inuu yidhi abuu bakar sirnaa waanu soconnay leylatanaa habeenkayago waa habeenka isniinta wa min alqaddi iyo iyo berideedii oo dhan yaan soconnay xataa intii ayaa soconnay qaama qaa'imu dahiira uu iska taago xarhkii harhka markay tahay oo wax soconaya aysan jirin ee kulaylka la hadhsado miyiga markaan la joogay ee kulaylka uu jiro waxaa dhihi jiray ka hadhsada ilaa uu walwalku idin maro walwal ma aha walwal waa qabow yar oo yimaado qoraxdu mar ay yaraha kala jabto oo qoraxdu ay xagga duhurka aada marka duhurka la tukado qaa'imu dahira marka qoraxdu cirka ku barhtaran tahay weeye waqtul istiwaha oo wakhalad dariiqu waddadu ay bannaanaato oo wax socdaa aysan jirin oo nin walba uu hadhsanayo laa yamuru uusan marayn fiihi waddada axadun cidina mar ay sidaas tahay fa rafacat lana waa dhul lama degaan ah fa rafacat waxaa meel fog nooga muuqatay lanaa annaga sakhratun dhagax weyn tawiilatun oo dheer taasoo lahaale dillun hoos meel la hadhsado ayaa la raadinaya taasoo dilligaasoo lam taati calayha shamsu qoraxdu aysan gaadhin fa nasalnaa waxaanu ku furannay oon ku degnay cindahu dhagaxii agtiisii wa sawaytu waxaan simay oon gacanta mariyey linnabiyi nabiga waxaan u simay sala allahu calayhi wasalam makaanan meel yaan biyaddii gacantayda ugu simay meeshaasoo yanaamu calayhi uu seexdo wa basadtu calayhi meeshii aan simay een gacantayda ku simayna waxaan ugu goglay farwatan go ka samaysan dhogorta geela farwa waxaa la yidhaahdaa kisaa wax la hudo oo maro ah oo ka samaysan dhogorta geela ayaa farwo la yidhaah wa qultu waxaan ku idhi nam seexo yaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi maxaa jira xalay oo dhan baa la guurayay wa ana aniguna anfudu waxaan hurgufayaa laka adiga waxaan kuu hurgufayaa maa xawlaka wixii hareerahaaga oo idil isagu ma seexanayo hurgufidda waxaa laga wadaa wax dhib ah ama ha ahaato halaq ama ha ahaato bahal ama dad ha ahaato wixii hareenahan oo dhan baan waardeynaya aan hurgufi oo bal wixii khatar ah ku jira yaan u ogaanaya hurgufiddu waa sidaas wa ana anfudu aniga oo maaragtay kuu hurgufaya oo xaaqaya laka adiga maa xawlaka wixii hareerahaaga afanaama wuu seexday wa kharajtu waan baxay anfudu maa xawlahu wax alla wixii hareerihiisa oo idil aniga oo maaragtay gacanta marinaya oo hurgufaya oo wixii khatar ah ku jirta soo ogaanaya maaha inuu dhulka xaaqaya laakiin khatar miyaa jira ma bahal baa jira ma ma halaq baa jira ilaan hooskanuu cid waliba ay soo aadaysaay anuu halkii jooga fa idaa ana biraacin mid adhay la jira ayaan arkay kaasoo muqbilin soo socda bihanamihi adhigiisa ayuu soo kaxaynayaa oo ila sakhrati dhagaxan ayuu adhiga usoo kaxaynayaa oo meel kaloo la harsadu waayo isna wuxuu rabaa inuu hooska ay leedahay dhagaxani oo adhigiisa uu keeno isna uu la harsada buu rabaa yuriidu wuxuu doonayaa isaga naftiisu minhaa dhagax wuxuu ka rabaa mithla aladii kii kii aradnaahu anana aan doonnay arrintii annaga aan ka rabno oo inaan hadhsanno ah ama aanu hoos ka raagsanno oon ku nasanno yuu isna ka rabaa saasuu adhiga ugu soo kaxaynaya fa qultu lahu waxaan ku idhi liman anta yaa ghulaam yaa ku leh adhiga waxaa la raacsan jiray addoomiya la raacsan jiray kolley waa addoone yaa kule baan idhi waryaa fa qaala wuxuu idhi lirajulin nin oo min ahli lmadiinati reer madiine ay leh waa hadday madiine u dhoweyd aw makata maka waa laysu khilaafay meeshaas qultu waxaan idhi afii khanamika labanun adhigaaga caana ma laga heli wax irmaanoo caana laga hela ma jiraa qaala wuxuu idhi nacamha qaar ilmaa way jiraan qultu waxaan ku idhi buu idhi afataxlibu ma noo lisaysaa qaala nacam buu idhi deeqsiyaal bay ahaayeen fa akhada shaatan neef irmaan shaatadu rina way noqon kartaa laxna way noqon kartaa laakiin riyaha unbaa caana leh fa qultu waxaan idhi infid darca war candhada ka tirtir addarca candhada ka tirtir min aturaabi carada washacri timaha iyo walqada wixii saxarahoo dhan ka tir ilaa nabiga loo lisayaa isagu ma oga fa xalaba wuxuu ku lisay fii qacbin dhakal dhakal yaa wuxuu ku lisay kuhbatan finaaq oo min labanin caana ah waa caano yar finaaq baa la yidhaha allabanu alqaliil caanaha yar oo finaaq baa la yidhaha waa goor iska jiilaal ahoo abaar ahoo caano badani ma jiraan fa xalaba wuxuu ku lisay fii qacabin dhakal kuhbatan finaaq oo min min labanin caana ah wa macii waxaan sitay buu yihi anigu haddaan abuubakar ahay idaawatun buraashad ayaan watay taasoo xamaltuha linabiyi nabiga aan u soo qaaday sala allahu calayhi wasalam taasoo yartawii minhaa uu ka cabo yartawii minhaa uu ka cabo yashrabu uu cabo wayatawada-u uu kuna weyse qaato fa ataytu nabiya nabiga ayaanu imid sala allahu calayhi wasalam fa karihtu waxaan nacay an uuqidahu inaan hurdada ka toosiyo fa waafaqtuhu waan sugay waafaqtuhu waan sugay xata istayqada xata ilaa uu ka toosay hurdadii isagu uu ka kaco fa sababtu waxaan ku shubay min almaai biyihii ku jiray buraashadda yaan cala labani caanaha ku shubay iyaduna waxa weeyaan arrin kale oo dadka reemiyigihi iyo dadkaasi ay yaqaaniin maxaa jira waqhtigay saa u kulushahay caana haddaad dhanto caloosha lagaa qabanaya marka waa layska barxaa waa layska barxaa biyaha la yskaga daraa xataa baruda ilaa uu ka qabooba asfaluhu caanaha xaggeeda hoose ay ka qaboobaan faqultu waxaan ku idhi ishrab cab yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow fa shariba wuu cabbay ama wuu dhammay xataa radiitu ilaa aan raalli ka noqday yacni wax fiican buu cabbay uma qaala wuxuu yidhi alam ya'ni lilraxiili inaan kacno oon soconno miyaan la gaadhin waqtigeedii qultu waxaan idhi balaa waa la gaadhay qaala wuxuu yidhi abuubakar fartaxalnaa markaasaanu yaan raranay oona awrtii kornay mar kale taasi waa arrin dhacday oo xaggii buurtii arrinta kale ee labaad wa kaana waxa ahaa min da'bi abibakrin abibakar dhaqankiisa waxaa ka mid ahayd radia allahu tacaala canhu annahu isagu kaana wuxuu ahaa ridfan linnabiyi nabiga ayuu la fuuli jiray hasha markaasuu gadaal hadduu nabigu dhaco haddii wuxuu ku aamini waayey inuu nabiga keliga keliga hal fuulo inuu waardiyaayuu rabaa uu hayo ilaan waa la luloon karaa wax kastaa iska dhici karaa dadaalka uu qabo intuu leegyahay day inahu abubakar wuxuu kaana wuxuu ahaa ridfan fangal buu u ahaa linabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam wa kaana wuxuu ahaa sheykhan yucraf nin la yaqaan buu ahaa sheykhani hadda oday ma aha da markii la yidhaahdo rasuulka iyo abubakar ee waba isleekayn hadduusan rasuulku da weynayn marka oday ma ahayn ee wuxuu ahaa nin la yaqaan buu ahaa oo musaafiraho wadada dadka meesha maraya oo dhan nin ay yaqaaniin buu ahaa wa kaana waxaa sheykhan yucraf wanabiyullaahi nabiga ilaahayna shaabun laa yucraf nin aan la aqoonin buu ahaa fa yalqi rajulu nin ayaa wadada kula kulmaya abaabakra fa yaquulu wuxuu odhanayaa man waa kuma haadaa kan alrajulu ee ninka ah alladii ninkaasoo bayna yadayka hortaada fadhiya fa yaquulu wuxuu odhan jiray haada arajulu ninkani yahdiini ariiqa wadada ayuu itusaya waa nin wadada itusaya fa yaxsibu wuxuu u malaynayaa alxaasibu ka wax maleeye annahu abuubakar yacnii inuu ula jeedo bihi arrintaas adariiqa wadadan hadda la marayo laakiin wuxuu ula jeedaa wadadii hanuunka ayuu ula jeedaa wa inamaa yacnii abuubakar wuxuu ula jeedaa wadada sabiila alkhayri wadadii khayrka iyo hanuunka arrinta saddexaad ee markii wadada la hayeysi dhacday waxa weeye waa arrintan wa filyowmi athaani maalintii labaad markii laga soo baxay godkii qaalu thawr aw athaaliti ama maalintii saddexaad mara rasuulkii abuubakar wuxuu soo maray bikhaymatay ummi macbad islaan magaceeda ladhaha ummi macbad laba teendho ay lahayd alkhusaaciyati ee qabiilka reer khusaaca ahayd wa kaana wuxuu ahaa mowqicuhumaa labadaas teendho meesha ay ku yaaleen wuxuu ahaa bilmushallal meesha mushallal la yidhaahdo oo min naaxiyati qudayd qudayd xaggeeda ah aa magacyo dhib ma leh calaa bucdi naxwi miatin wa halaathiina waxay u jirtaa boqol iyo soddon kilomitir min maka iyo maka u jirtaa wa kaanat ummu macbad waxay ahayd imra'atan haweeney bay ahayd barzatan oo khayr badan jaldatan jalidatan oo xoog badan oo taxtabi doonyaysan bifinaa'i alkhaymati teendhada horteeda ayay doonyeysnayd halkaasay fadhiisan jirtay weeye uma markaa kadib tutcimu waxay quudin jirtay oo raashin siin jirtay dadka wa tusqii waxay waraabin jirtay man mara biha ciddii soo marta deeqsiyad bay ahayd fa sa'alaaha waxay weydiiyeen hal cindahaa shay-un wax ma haysaa wax la dhadhamiyo ma haysaa bay ku yidhaheen faqaalad waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartee low kaana hadduu ahaan lahaa cindanaa agtayada shay-un wuxuun haddaan hayn lahayn maa acwasakum ulqiraa martigelyo idinkama maqnaateen weeye martigelyo umaydaan baahateen waan idin martigelin lahaa acwasada waxaa la yidhaah waa wixii aad u baahan tahay maydaan u baahateenba martigelyo waad heli lahaydeen wey maxaa jira annaga waxaa jira washaa-u adhigu caasibun wuu goran yahay wa kaanad waxayna ahayd sanatun shahbaa sanad abaarana way ahayd fa nadara wuxuu eegay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam ilaa shaati neef adhi ah oo dhadig oo fii kasri alkhiimati alkhaymati teendhada dhinaceeda fadhida hadhqodaalkeeda fadhida ayuu arkay fa qaala wuxuu rasuulku yidhi maa maxay haadihi tantada ashaatu ee neefkan adhigay maxay tahay yaa uma macbad qaalad waxay tidhi waa shaatu neef adhihoo khallafaha aljahdu tabaryari ayaa waxay ka reebtay cani ilghanami adhigi daal iyo tabaryari waa hadhay way ruqatay way ruqatay oo adhigiiba way gaadhi weydi fa qaala rasuulku wuxuu yidhi hal bihaa min labanin talow wax caana ah ma leedahay hal bihaa ma leedahay min labanin wax caana ah qaalad waxay tidhi hiya laxdani ama neefkan adhigi ridani ajhadu mid ka tabar daran weeye min daalika inay caano keento caana male bay tidhi tani fa qaala rasuulku wuxuu yidhi ata'daniina ma ii fasaxaysaa oo ma ii idinaysaa lii aniga an axlibahaa inaan liso qaalad waxay tidhi nacamha biabii wa ummii ha lagu furte in ra-ayta haddaad ku aragto bihaa iyada xalaban wax laga dhiijiyo oo laga lisa haddaad aragtaba faxlabhaa lis bay tidhi fa masaxa gacantuu mariyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam biyadihi gacantiisuu ku salaaxay salaaxid baa layidhaha xoolaha waa la salaaxaa darcaha gacan caandhadeedii darcaha xoolaha la maalo naasahooda iyo candhada candhaa la yidhaahdaa naasahooda candhaa la yidhaahda naasaha waxaa iskale dadka iskale xoolaha waxaa la yidhaahdaa candhaa la yidhahda weliba meesha caanuhu ay ku jiraan baa candha la yidhahda naasaha naas waa la iska dhahaa waa la dhihi karaa fa masaxa gacantuu mariyey rasuulullaahi rasuulkiis ilaahay biyadihi gacantiisuu darcaha candhadeeda mariyey wa sama allaaha bisinka ilaahayna uu qabto bismillaahi buu yihi wadaca ilaahay buu baryey fa tafaakhat way godlatay way godlatay waxaa la yidhaha neefka xoolihii markuu isu diyaariya inuu mogobo oo caano oy naasaha kusoo dhacaan sida sida muuqata sida la yaqaano indhahay isku qabtaan lugaha dambana way kala qaadaan lugaha si loo liso candhadaas horey loo soo mariyo ismana dhaqaajiyaan neefku uu yaraha indhahaad moodaa inuu saa isugu qabanayo fa tafaakhat marka way godlatay baa la yidhaah oo lugihii intay kala qaaday bay godlatay calayhi way u godlatay wa darrat wayna magowday magowgana waxaa la yidhaah markay naasuhu caanaha kusoo dha caanuhu ay naaska kusoo dhacaan yaa mogow la yidhaah fa tafaakhat way godlatay waxay isu diyaarisay inay magowdo ay caano keentaa la yidhaah lugahay kala qaadi candhaday hore soo marin dhaqdhaqaaq samayn mayso caanihii bay rabtaa inay candhada candhada way ku jireen ay kusoo dhacaan naasaha magowgana waxaa la yidhaha waa markay caanuhu ay naaska soo galaan ibtiisa ibta ay soo galaan wadarrat markaasay magowday fa dacaa wuxuu yidhi halla isiiyo biinaa'in weel weelkaasoo laha ay lahayd weel ay lahayd kaasoo yarbidu deeqa arrahda ciidan ciidan dhan rahdigu waa wixii toban iyo ku dhodhow toban iyo ka badan ciidan dhan wixii deeqa fa xalaba fiihi wuu ku lisay hashii laxdii ama ridii xataa calathu ilaa weelkii weynaa ay kasoo kormatay alraqwatu xumbadii ama xoortii fa saqaaha iyadii buu yihi cab iyadii buu ku bilaabay fiiri rasuulka karaamadiisa iyo sharaftiisa fa sharibat way cabtay xataa rawiyat ilaa ay ka dheragto ay ka cokonaato wa saqaa asxaabahu asxaabtiisiina wuu siiyey abuubakar iyo caamir ibnu fuhayre iyo cabdulaahi ibnu urayqid iyo intii la socoto ay dhin xataa rawow ilaa ay kulligood ka wada cokonaadaan ay ka dhargaan biyaha iyo caanaha marka laga dhergo yaa yaa la yidhaahdaa rayaan baa la yidhaha iyoiyoma cokanaan uma markaa kadib wa shariba rasuulku cabay haddana wa xaliba fiihi wa xalaba haddana wuu lisay fiihi weelkiibuu ku lisay thaaniyan mar labaad xataa mala'a al inaa'a ilaa uu weelkii ka buuxiyo uma qaadarahu wuu uga tegay cindaha agteeda si ay usii dhammaan fartaxaluu markaasay iska rarteen iyagu famaa labitha ma sii maqnaaninba oo wax badanba ma joogjoogin an jaa-a inuu yimid sawjaha ninkeedii oo abuu macbad la dhihi jiray yosuuqu isaga oo kaxaynaya acnusan neefaf adhay ahoo cijaafan macluul ah oo yatasaawakna isla dhacdhacaya weeye tasaawak waxaa la yidhaha sida cadayga markaan cadaynayno soo marna xagga midigta ah looma lama geeyo marna bidixda lama geeyo sidaas markay soconayaan bay kolba dhinac bay u dhacayaan weeye weyd iyo macluul iyo tabaryari waxay ka qabaan acnusan neefaf adhayahoo cijaafan macluul ah yatasaawakna oo la dhacdhacaya kolba dhinac u dhacaya haslan ama husaalan caato daraaddeed iyo macluul falamaa markii ra'aa abuu macbad uu arkay allabana caanihii cajiba wuu la yaabay fa qaala wuxuu yidhi min ayna xaggeebuu laki adiga kaaga sugnaaday haadaa kan oo caanihii washaatu iyadoo neefka adhigihiiba caasimun ay gudhan tahay walaa xaluubata filbeyti mid irmaan oo la lisaano ayna guriga joogin fa qaalad waxay tidhi laa maaha saad moodaysa maaha wallaahi baan ku dhaartee wallaahi haa laa waxay leedahay wax la lisaayi ma jiro laakiin wallaahi baan ku dhaartee wax la lisaayi ma jiro hase ahatee ilaa annahu hase ahatee mara binaa waxaana soo maray rajulun nin mubaarakun oo la barakeeyey kaasoo uu ahaa min xadiidihi sheekadiisa kiita wa kiita wa kiita sidaas iyo sidaas iyo sidaas wa min xaalihi arrintiisana kadaa wa kadaa sidaas iyo sidaas ay ka ahayd qaala wuxuu yidhi innii anigu wallaahi baan ku dhaartay araahu ninkaa waxaan u arkaa saaxiba qurayshin quraysh ninka ay raadinayso alladii kaasoo tatlabuhu ay raadsanayso qurayshi baan u arkaa ninkaas ee si fiihi lii bal ii tilmaan yaa umma macbad umma macbaday bal ii tilmaam ninka isaga fa wasafatu markaasay u tilmaantay bisifaatihi tilmaamihiisii alkariimati ee sharafta badnaa wasfan tilmaamid ayay tilmaantay badiican oo qurux badan oo ka ana saamica ruuxa dhagaysanayaay yanduru uu eegayo u daawanayo ilaahi rasuulka uu daawanayo wa huwa amaamahu isagoo ka horeeya wa sananquluhu waxaan soo guurin doonaa fii bayaani sifaatihi rasuulka sala allahu calayhi wasalama tilmaamihiisa markaan caddaynayno fii awaakhiri alkitaabi kitaabka xaggiisa dambe meeshuu ku dhammaanaya kitaabku yaan baab waxaa jira looga sheekeynaya rasuulka tilmaamihiisii meeshaas ayaa lagu sheegi doonaa fa qaala abuu macbad wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay haadaa kaas saaxibu qurayshin qorayshkay raadsanaysa weeye alladii kaasoo dakaruu ay sheegaan min amrihi arrimihiisa maa dakaruu wixii ay sheegaan laqad hamamtu waxaan damcay buu yidhi an asxabahu inaan raaco ninkaas wala afcalanna waanan samayn oo waan raaci in wajadtu haddii aan helo ilaa daalika sabiilan arrintaa raacitaankiisa a meel aan u maro haddii aan helo waan raaci buu yidhi wa asbaxa waxaa waa bariistay buu yidhi wa asbaxa waxaa waa bariistay sawtun sawt unbaa waagii la maqlay bimakkata maka caaliyan isaga oo cirka isku shareeray oo yasmacuunahu ay maqlayaan walaa yarownahu aynan arkaynin alqaa'ila ninka hadal kalena aan la maqlaynin aan la arkayn baan ujeeda waa la maqli oo muxuu lehay ninkaasi jaza allaahu alla subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo allihii rabbul carshi carshiga rabbigiisa ahaa khayra jasaa'ihi abaalmarintiisa ama abaalgudkiisa ta ugu khayr badan rafiiqayni laba wada socota labadaasoo xallaa degeen khaymata ummi macbadi islaanta ummi macbad la yidhaahdo ee teendhadeeda degeen labadaas rasuulka wuxuu sheegaya abuubakar humaa labadaasi nasala way degeen bilbiri wanaag iyo khayr bay ku degeen wartaxalaa bihi khayr iyo wanaagna way la guureen wa aflaxa waxaa guulaystay oo liibaanay man qofkii amsa ahaaday rafiiqa muxamadin muxamed rafiiqiisa ninka ahaaday ayaa guulaystay fayaa liqusayin waree qusayow maxaa idiin sugnaaday maa zawa allaahu cankumu muxuu alla idinka indhasaabay weeye maxaa alla idinka duubay oo la idinka indhasaabay cankum xaggiinna bihi isaga ninkan oo min ficaalin afcaashiisa ah wa su'dadin iyo sharaftiisa ahoo laa yuxaadaa cid la sinmi karta aysan jirin muxaadada waxaa la yidhaah ciddii adiga kugu aadi karta oo kuguoo kula sinmi karta cid la sinmi karta afcaashiisa wanaaggeeda iyo sharaftiisa maxaa ninkaa laydinka indhasaabay waa jin waxa hadlaya liyahna ha bogaagsato nasiib badana weeye bani kacabin reer bani kacab fataatihim gabadhooda waa umu macbad gabadhooda maaragtay makaankeeda iyo meesha ay degtay ha ku bogaagsadeen nasiib badnideeda maxaa jira meeshaasay degtay waxay keentay in ay maaragtay sabab ugu noqoto nabiga caleyhi salaatu wasalaam rixladiisan iyada ah in uu caano ay ka helaan wa maqcaduha iyo meesha ay degan tahay bimarsadin meel lagu jeedaaliyo oo danahooda looga shaqeeyo weeye lilmu'miniina mu'miniinta mu'miniinta waxay u noqotay meel ay ku nastaan oo ay ka helaan maxaanku idhaahdaa ammaan iyo raashinba ay ka helaan wuxuu idhi saluu weydiiya ukhtakum walaashiin oo umu macbada canshaatihaa balrideedii weydiiya wa inaaha iyo weelkeedii weynaa ee gorofkii fa inakum idinku in tasaluu haddii aad weydiisaan ashaata neefka adhiga ah haddaad weydiisaan tashadu iyadaa waa ka markhaati kacaysaba rasuulnimadiisa iyo barakadiisa iyo khayrkiisa qaalad asmaa waxay tidhi maa daraynaa maanaan ogaanin ayna xaggee buu tawajaha wejiga saari uu u jihaystay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam maanaan ogaanin id markii unbaan ogaanay aqbala rajulun nin uu yimid oo min aljinni jinni ah min asfali makata maka xaggeeda hoose oo fa anshada uu qaaday haadihi alabyaata baydadkan kada gabayga uu qaaday wannaasu dadkuna yatabicuunahu ay raacayaan ay daba socdaan wa yasmacuuna sawtahu dhawaaqiisana ay maqlayaan walaa yarawnahu inayna arkin xataa kharaja ilaa uu ka baxo min calaha xaggeeda sare ee buuraleyda uu ka baxo maka qaalad asmaa waxay tidhi faalmamaa samicnaa markii aanu maqalay qowlahu hadalkiisa carafnaa waxaanu ogaanay xaytu meesha tawajaha uu wejiga saaray uu u jihaystay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam wa anna wajhahu meesha uu wejiga saarayna ila almadiinati madiine inay tahay marka wallahu subxaanahu watacaala aclam